بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله weli waxaanu ku dhex jirnaa qisatu aadam calayhi salaam waxa aynu inoogu dembeeyey almabxathu alkhaamis baxhigaana wuxuu noqonayaa marka almabxathu asaadis qodobka lixaad ayaynu ku baxdinaynaa su-aasha aynu kaga jawaabaynana waxa ay tahay hal kaana ibliis min almalaa'ika ibliis horta malaa'igta ma ka mid ahaa wa ayna huwa xaggee buu ahaa wa ayna kaana xaggee buuna joogay labadaas su-aalood baynu kaga jawaabaynaa kow su-aasha haddaynu ku soo hormarno ayna kaana xaggee buu joogay ibliis waxaanu leenahay sida aayadaha daahirkooda ay tilmaamayaan kaana fi samaa samada ayuu joogay wa kaana wuxuuna ahaa waxa weeye meeshaa malaa'igtu joogeen buu isaguna joogay oo jannada ayuu joogay waataa allah uu leeyahay markuu amarka diido fakhruj minha fa innaka rajiim ama fakhruj minha famaa yakuunu laka an tatakabara fiiha marka ibliis waxa uu joogay jannada iyo halkaa malaa'igta ayuu la joogay halka ayuu joogay oo aayadahaasaa caddaynaya oo taasi waa waadix waxaana ku sii tusaya marka la leeyahay waxa weeye ihbiduu oo isaga iyo aadam iyo xaawo iyo kulli leeyahay ihbiduu hoobta marka alhubuudka waxay culamadu ku fasireen min alaclaa ila alasfal hoos inuu u daadegayo idan marka ibliis waxa uu joogay halkaa samada malaa'igtu meesha ay joogeen ayuu joogay maa kaana liya min cilmin bilmala'i alaclaa id yakhtasimuun marka dooddu waxa ay ka dhacday dooddaanna waxa weeye waa xiwaarkan ibliis su'aalaha la weydiinayo iyo canaadka uu keenay oo leeyahay maxaa kugu kalifay iyo jawaabaha uu bixinayo weeye doodda loo jeedo halkaa marka ayuu joogay isagana meesha aadam lagu abuuray oo la dejiyey oo jannada ayuu isaguna joogay oo malaa'igtu ku dhex jiray bay yidhahdeen culummadu taa marka adiladeedu waa caddahay inuu halkaa joogay waxaanu u imaanaynaa marka hal kaana min almalaa'ika waayo aayaduhu kulli waxay tilmaamayaan waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis istinaagan marka ilaa istinaha marka laga hadlayo carabiga ama qur-aanka ama sunnaha labuu noqdaa istinaa muttasil wa istinaa'un munqadic marka waxay yidhahdeen culammadu marka macnahooduna wuxuu kale yahay istinaaga muttasilka ah waxa weeye waxaan la soo reebay istinaa waa soo reebid wa iyo waxa laga soo reebay waa inay isku jinsi yihiin marka la leeyahay waa muttasil haddaad tiraahid raggii waa yimaadeen ilaa muxamed mooye jaa arijaalu ilaa muxamed baati muxamed waa min arijaal muxamed marka istinaa muttasil weeyaa la leeyahay istinaagaas waayo raggii baa laga soo reebay waa kaa munqadicuna waxa weeye kan la soo reebay waa inuusan ka mid ahayn dadka kuwa laga soo reebay haddii la yidhaahdo jaaa alqowmu ilaa ximaara dameerkii ma imaan haddii la yidhaahdo waa la samayn karaa laakiin dameerku ma raggu ma dadku ka mid ahaa maya laakiin waa la socdi waa ka soo dheereeyeen laakiin wuu la socdi idan ibliis laysa min almalaa'ika khalqan khalqi ahaan ka mid ma aha isku cunsur maaha isku wax lagama abuurin laakiin meeshuu joogay isna wax diidayana ma leh in jannada la wada joogay waayo aadamba laysa min almalaa'ika waana taa la yidhi jannada joog oo malaa'igtii salaamayey waa inagii soo marnay idan marka wax qariiba ma aha inuu ibliis isagoo naar laga abuuray inuu halkaa joogay wax dhibaataa ma leh oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala halkaasuu ku isagana dejiyey sababto waxa weye imtixaan baa la rabay in la maro imtixaankii markii uu waxa weeye ku khasaarayna waa kaa la soo tuuray oo laga soo saaray oo waxa weeye la keenay waxa weeye laga soo saaray jannadii iyo samadii kulli oo dhulka la keenay idan laysa min almalaa'ika marka see u fasiraynaa aayadaha culummadu waxay yidhaahdeen ilaa ibliisa laakina baa la odhanaya laakina ibliis ibliis amarkii isagu ma qaadan malaa'igta amarkii waa qaateen halkaas waa halkaa ku dhammaaday laakiin ibliis ma qaadan isagu amarkii in la amrayna toos loo amrayna aayaddaa inoo caddaysay maa manacaka anlaa tasjuda id amartuka marka kaaful khitaab baa la geliyey id amartuka baa la waa mukhaadib isagaa lala hadlaya marka id amartu lmalaa'ika lama dhihin marka isagaa amarka la siiyey marka amarka isagana waa la siiyey maadaama marka isagu keligii uu ahaa cumuumulmalaa'ika ayaa khitaabkii ku yimid oo malaa'igtiibaa khitaabkii oo dhan sharaftooda maadaama isagu dulloobay amarkiina diiday hadde malaa'igtaa sharfan in mar walba la wanaagga lagu sheego isagu marka malaa'igta ka mid ma ahayn waxau leeyahay xasanulbasri raximah allahu tacaala lam yakun ibliis min almalaa'ikati darfata cayn ibliis weligii maalin daqiiqad malaa'igta ka mid ma noqon oo ma noqon malaa'ig waxaa kaloo kuu caddaynaysa kuu caddaynaya xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waynu soo tilmaanay xadiid caaisha cinda muslim waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam khuliqat almalaa'ikatu min nuur nuur baa laga abuuray wa khuliqa aljaannu min maariji min naar dab baa laga abuuray wa khuliqa aadam mima wusifa lakum idan naar ololaysa iyo nuurna farqibaa u dhexeeya shaqa iskuma leh shaqa iskuma leh marka inuu jin ka mid yahayna oo aadam uu jin yahay ninka cafwan inuu yahay ibliis min aljinnina ilaahay baa binasi alqur'aan ku tilmaamay oo fii suurati kahfi allah waxa uu yidhi kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliis ibliis ma sujuudin ay laakina ibliis lam yasjud markaasuu ilahay waxau yidhi kaana min aljinni ibliis wuxuu ka mid ahaa jinka in lam yakun min almalaa'ika fafasaqa can amri rabbihi amarkii ilaahayna waa ku xadgudbay oo faasiq buu noqday halkaas ayuu allah ku caddeeyey inuusan ibliis malaa'igta ka mid ahayn idan marka ibliis lam yakun min almalaa'ika marka dadka qaar baa dhaha malaa'igtu ka mid ahaa laakiin waa gaaloobay waa malag gaaloobay maya taas saxiix maaha waxaynu marka tilmaamaynaa dhowr arrimood isagu horta wuxuu sheegtay khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin dabbaad iga abuurtay malaa'igtiina nuur baa laga abuuray idan waa shaqa iskuma le marka faariq baa u dhexeeya innagoo bilow aadmiya maanta ma odhan karnaa malaa'ig baan nahay waa maya waayo dhoobaa laynaga abuuray malaa'igtiina nuur baa laga abuuray malaa'igtana ma odhan karno bilow aadmigay ka mid yihiin waayo shaqa iskuma leh idan ibliisna laysa min almalaa'ika walaa min bani aadam bani aadamna ma aha malaa'igna ma aha waa saddex khalqi oo ilaahay abuuray oo isgarab yaaloo siman malaa'ika iyo jinka iyo aadam idan aadam waa uu farcamay oo duriyaddiisii waa balow aadam ibliisna waa min aljinni marka hal huwa ma wuxuu yahay ibliis aabbihii jinniga sida aadam u yahay aabbihii basharka mise ibliis isaga ayaa jin ka dhashay ee isagu ma dhalin jin oo dhan allahu aclam laakiin aayadda daahirkeeda waxay tilmaamaysaa kaana min aljinni idan inuusan isagu marka dhalin ee uu ka mid ahaa jinka ayaa halkaa laga qaadan karaa laakiin allahu aclam wax daliil ah oo sariixa oo kala saaraya inuu isagu sida aadam oo kale ugu horreeyey culimmada qaar waa leeyihiin waa aabbaha jinka oo dhan wey kabacdi baa jinka wixii mu'miniinana jin baa la yidhaahdaa wixii gaalana shayaadiin baa la yidhaahdaa saasay leeyihiin marka walcilmu cinda allah ilaah baa taa garanaya laakiin macalshaahidkeena hadda waxaa weeye ibliis lam yakun min almalaa'ika malaa'igta shaqa kuma lahayn aayadduna istinaagu waa munqadic waxaa la odhanayaa laakina ibliis ibliis ma sujuudin taas ayaa lagu tawjiihinayaa bay dhaheen culummadu saa ayay ku caddeeyeen ibna kathiirna raximahu llahu tacaala waxa uu tilmaamayaa furuuqda u dhaxaysa bay culummadu tilmaameen isaga iyo malaa'igta kow waxay yidhahdeen marka ugu horreysa malaa'igtu waxa weeye waa cibaadun mukramuun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun horta malaa'igtu ilaahay ma caasido waa midda koowaad oo waxa weye cisyaan kama dhaco ilaahay baa dhowray idan ibliis ilaahay waa caasiyey oo allah waxau yidhi fafasaqa can amri rabbihi faasiq buu noqday allah waxau yidhi abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waxa waa gaaloobay idan malaa'igtu ma gaalowdo idan waa farqi u dhaxeeya isaga iyo malaa'igtu waa kow farqiga labaad malaa'igtu duriyad ma leh shahwo ma leh wax ma dhalaan cibaada loo abuuray ibliisna waxbuu dhalaa oo duriyuu leeyahay oo ilaahay baa yidhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa ujeeda wa duriyatahu baa layidhi duriyaddiisa sida aadamba uu duriye u dhalay ayuu isna duriyad u dhalay idan waa farqi saddexaad labaad oo aan shaqo ku lahayn oo ku tusaya saddex waxa weeye naar baa laga abuuray isaga malaa'igtana waxaa laga abuuray nuur shaqo iskuma leh marka xagga khalqigii iyo xagga dhaqankii iyo waxa weeye cibaadadii kulli waa ku kala duwan yihiin shahwadii iyo waxdhalkii waa ku kala duwan yihiin idan laysa min almalaa'ika waa iska caddahay maadaama uu intaasoo dhan kaga duwan yahay waxa weye laysa min almalaa'ika oo waxa weye malaa'ig maaha masiirkana waa ku kala duwan yihiinoo malaa'igtu naar ma gelayaan oo malaa'igtu waa waa jannaday joogaan isaguna waa min ahli naar oo naar buu gelaya idan waxaasoo dhan bay ku kala duwan yihiin isaga iyo malaa'igtu idan shaqa iskuma leh isaga iyo malaa'igtu ee meesha unbuu joogay amarkii baa la siiyey oo layidhi meesha haddaad joogto sujuud adna isagaa imtixaanka ku dhacayey waana uu diiday waana ku gaaloobay oo gaal ayuu noqday malaa'igtuna waa mu'miniin wey calaa kulli xaal marka masalada waxaynu kaga jawaabaynaa aynu kusoo khulaasaynaynaa ee intaas ibliis inuusan malaa'igna ahayn waxa weeye maaragtay weligiina noqon ee uu ahaa min aljinni ayaa laynoo caddeeyey laakiin waxa uu joogay meeshii aadam lagu amray inay waxa weeye malaa'igta lagu amray inay u sujuudaan aadam ayuu joogay oo fi samaa ahayd waxaana daliil u ah inuu samada la joogay waxa weeye aayadahaas qur-aanka ah oo allah uu leeyahay ihbiduu qulnahbidaa jamiica hoobta qulnahbiduu jamiica ayaa u daliila marka sidaa daraaddeed ibliis jannadii baa laga soo saaray dhulkaana la yimid oo waxa weye dhulkaa la keenay malaa'igtiina jannaday baaqi ku noqotay oo samada ayay jiraan marka ibliis lacanahu llah lam yakun min almalaa'ika darfata cayn sidaa uu u tilmaamay xasan albasri raximahu allahu tacaala ataabiciyu ljaliil qowlkaa marka ayaynu qaadanaynaa marka intaas ayaynu kaga gudbaynaa masaladaas oo baxdiga odhanaya halkaana min almalaa'ika saasaana aayaddana culummadu u tawjiihiyeen marka laysa min almalaa'ika intaas ayaynu kaga gudbaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin